barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somali com
jimco wanaagsan dhegaystayaal idaacaddeenna duhurnimo waa jimce waa bisha oktoobar lixdeeda sanadka labada kun iyo toddobiyo iyo tobanka waxaana si wada jira idinku daadihinaya idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada aan idinkugu hayno barnaamijka dhallinyarada maanta oo aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah
kolka ay colaad laba qabiilo colaadi dhex marto waxa lagu daban jiray abba waxaa la suaal labadaa qabiil mehna inta kale dhulka taallaa imaan jirtay qabiilada kale dhexdhexaaday fadhiisan jireen xeer baa la lahaa xeerkaay amba xoolana uu lahaa gabdhana uu lahaa kaasi wuxuu ahaa jief caaqil tukaale riiraa shirdoon oo u soo joogay waaye badan oo dhaqanka soomaalida uu wax badan kaga ogaado waxa uu ka warramayaa sidii soomaalidu ay muddooyinkii hore u xallin jireen xasaradaha iyo xeerarkii ay cuskan jireen marka ay magta kala qaadanayaan waxaad ku dhegaysan doontaan waraysigiisa barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee soomaalida ee barnaamijkeenna maanta ku bixi doona
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan inta barnaamijka uu socdo
codkaasi bashiir cali xuseen ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii caalamka dowladaha soomaaliya iyo suudaan ayaa heshiis ku kala saxeixday magaalada khartuum ee dalka suudaan oo uu booqasho ku tegey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo sida lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay xafiiska villa soomaaliya heshiisyadan ayaa ku saabsan amniga iskaashiga caalamiga waxbarashada beeraha fanka ciyaaraha socdaalka iyo weliba duulista hawada diblomaasiyiinta ka howlgala wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayaa iyaguna tababara ku qaadan doona dalka suudaan sida lagu sheegay warkaasi dhanka kalena madaxweynaha soomaaliya ayaa kormeer warshada lacagta ku soo maray gaar ahaana kaydka ay ku jirto lacag cusub oo dowladda suudaan ay u daabacday soomaaliya oo hawsheedu ay bilaabantay sanadkii labadii kun iyo kow iyo tobankii iyada oo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo oo ay arrimahaasi kala wada hadleen madaxweynaha suudaan cumar xasan al bashiir waxaanay bogaadiyeen wadajirka iyo xidhiirka u dhexeeya labada wadan madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa lagu wadaa inuu ka soo horjeysto islamar ahaantaasina uu ka baxo heshiiskii nukleerka iiraan isagoo dib ugu celin doona aqalka koongareeska si cunuqabateyn cusub loo saaro iiraan sarkaal sare oo ka tirsan dowladda mareykanka ayaa sheegay in khudbadu trump jeedin doono toddobaadka soo socda oo kaga dhawaaqi doono qorshihiisa ka dhanka heshiiskaasi nukleerka iiraan go-aankan ayaa la sheegay inuusan gebi ahaanba burburin doonin heshiiskii balse taasi beddelkeeda loo wareejin doono koongareeska oo muddo lixdan cisho gudahood go-aan ka gaari doona in iiraan la saaro cunqabateyn cusub burinta heshiiskaasi ayaa sidoo kale albaab u furaysa wadahadallo cusub oo ku saabsan heshiiska nukleerka iiraan hase yeeshee madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani ayaa sheegay inaysan wadahadal ka geli doonin arrinkaas duur wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaad kasta maanta oo kale aad ku dhegaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a waxaana toddobaadkan inu kaga hadli doonaa sidii soomaalida muddooyinkii hore ay u xallin jirtay xasradaha ka dhexdhaca xeerarka ay cuskan jireen marka ay magta kala qaadanayaan waxaana toddobaadkan magaalada boorama nooga soo diyaariyey wariyaha v o a haashim sheekh cumar
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maalin walba oo jimco ah aad wakhtiyadan oo kale ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a maantana wuxuu barnaamijku idinka imanayaa magaalada boorama waxaana idiin soo diyaariyey anigoo ah hashim sheekh cumar good barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa sidii soomaalidu u xallin jirtay colaadaha iyo xeerarka magta loo bixin jiray waxaana inoogu marti ah jif caaqil dukaale riiraash shirdoon oo ah cuqaasha gobolka awdal jiif caaqil dukaale riiraash wuxuu marka hore inoo sharaxi doonaa habka colaadaha iyo dirirta dhex marta ay soomaalidu u xallin jirtay dhaqan ahaan wadaayadii hore waan ku soo dhowaanayaa waxaan leehay way jiraysay wayna soo dhowaatay kolka ay colaad laba qabiilo colaadi dhex marto waxa lagu daban jiray abbaa waxaa la soo labadaa qabiil mehna inta kale dhulka taallaa iman jirtay qabiilada kale dhexdhexaaday fadhiisan jireen xeer baa la lahaa xeerka amba xoolana uu lahaa gabdhana uu lahaa waxay lagu ay yidhaaheen meesha xinjir lagu bururiye xab baa lagu bururiyaa xabkaa lagu bururin maxay muxuu yahay gabadh baa gabdhaa la dhisaa oo laga dhisaa weeye taabaa lagu baktiin jiray ta kale waxaa lagu baktiin jiray xeer baa loo samaynayey waxaa caynkaasi caynkasta wixii dhex yaallay kolka laga qaado ee la kala siiyo magta iyo madaxdad waxay doontaba ha noqotee la kala siiyo haddana waxaa la odhan jiray waxaa ninkii dhaafa tolku gartay ilaahay iyo ummaddaa ka dhana khalaas dadku kolkaa haddii la yidhaahdo dadkaa kaa dhana xeerka jacaylkii iyo quwadda uu lahaa haddii uu ka boodo aad iyo aad iyo aad kamaba boodayba ninkaay kamaba boodayba qabiilkaay kama booday war sawkii layna xukumay maaunbu odhanay xukunku sawkii dhacay ee xaaladeenna la nabadeeyey ee meel wanaagsan la dhigay ee la nabadeeyey maahayn iyuu odhanayay sidaabaa lagu kala dareeri jiray deerkana waa la kala siin jiray waa la kala siin jiray meesha ay weliba xaraga lagu sii tiriyo waxbaa lagu yeerdari jiray oo dadka barhkii iminka haddii laba qolo oon isbirgayn oo tola ay isdilaan oo ay isdilaan oo iskuma geeraaraan geeraar haddii la arka geeraarka mag baa laga bixin jiray geeraarka haddii qolo geeraarto mag baa laga bixinay shalayba ahayd oon anugu dee iska intan iska leekaa oo shalayba ahayd ninkii lix nin baa laga dilay qolo oo ninkiiba lix halaal oo lugaha ku socota iyaa laga baxshay gee boqolkii kale u hadda waa sidiisii boqolkii kale safriya seexis lahaa waa sidiisii kelmaddaa uun kelmaddaa awgeed uun baa la odhanayay aan habbi'inno nin waliba hadha wuxuu odhanaya geelaabaa ku qabsan haddaad geeraarto waa xeer loo sii dhigay oo kaba oo loo dhiga meesha marka laba beelood isku dhacaan isku dhaca maxaa keeni jiray ee khilaafkaasi inta badan sababi jiray waxaa sababi jiray amba laba nin oo isdishaa jirtay oo isku dhaca keenaya oo qoladii kale loo soo aara ay tidhaa amba gabadh baaba laga ohin jiray ama mid baaba kufsan jiray oo waa laga ohin jiray ilaa xeerku soo gaadhaya dee waa lagawaa laga dagaalami jiray ilaa xeerku soo gaadho dee wwaa ilaa xeerku soo gaadho halkaabay colaadu ka kici jirtayoo gabadhaa ninkii kufsaday buu dee ninkii kalena amba uleeyey dee way jirtaa iminkaba iyuu ninkii kalena ka dagaalamayay oo wixii dilay loo uleynayay amba la dilayay oo halkaabayba ka kici jirtay fidnadu ka oogsan jirta ilaa la soo gurmado oy dee qabiiladu soo gurmadaan oo ilaa wixii waxa ay ka kacay la hagaajo dee lama kala dareeri tusaale ahaan markuu dhiig dhaco ay dhagari timaado xeerka lagu kala bixi jiray muxuu aha xoolaa lagu bixin jiray dee hadduu dhiig dhaco mag baa lagu bixin jiray geel baa lagu bixin jiray magacyo leh boqol halaadoo magacyo leh oo ilaahay bahy sabra leh oo seexis leh oo macabaada leh oo ilaahay bahy aguuga leh oo dhagax ruuga dhagax saar leh ay u horhoreeyaan markaa boqolkaa halaad ee geela ah ee magta lagu bixinayo ma tobankiiba magac bay lahaayeen mise kala gaargaar bay ahayn halhaad buu magac leeyay bal noo tilmaan markaa waa nii tilmaamaya halhasha uu magac leeyahay hortaba waxaa la bixinayaa hashii dhagax saare ninka kolka laas axanka ah ee la raacinayo oo shilis oo ka qayba badan geela koo waa la cunay ummaddaa wada cuni jirta waxa ku xigay samra hasha la idhaahe la tijaabiye caanaheeda oo nirig wadata oo nirigtuna tirsanay laba waxaa ku xigi jiray awrkii macabaade raran iyo roob midna kama kac loodhani jiro oo inaan diinahayn caruurnimana dhaafay da'na aan gaadhin oo ka ugu wanaagsana yaa la keeni jiray waxaa la keeni jiroo kale seexis sacal laydhaa oo weyn leh oo weyshu tirsanay oo la shirabo oo caanihiisa la shirabo halka kolka ay sidaa u marayso geydh baa bixi jirta qaalin riman oo la siiyo ninka ina adeerkii ninkaa dhintay ina adeerkii la siiya waa ninka aaraya ee isagu waxalla wax ugu dambeeyaan ina adeerkii buu waayey ori uu aayo male adduunu dhaxlana male isagu wax la dilo waa in adeerkii wax la dilo u cabaysan yahay kaana qaalin riman oo geelaa lagu qaban jiray geydh baa loodhan jiray magaceeda soo garan maysi dhulkan iminka aan joognaa ma wada garanayo ee haalsha caruurta lagu koriyo ninku hadduu reer lahaa lagu koriyo ubadkii dambasjiif laydhaa dambasjiiftii yaryaray lagu koriyo dambasjiifta caruurtii de dambasjiif iyaa ku xigaysa waxaa ku xigay gambaka rida gamba rida naagtii de weerka qaaday weerka qaaday habeenka laga dhigayo hashii lagu maslaxayo kaloo ku xigi jiray lilmatira hooyadii oohinteedii hasha lilmatira la yidhaa iyaa ku xigay heerigana geelo magayo magac guudna u wada leeyay xabad xabadii xabad waliba halkay maraysee la siinaya dee wey waxaan kuu sheegay sidaabaa lagu kala qaboojin jiray nail baa waa kolka hasha aguuga la yidhaha baa u dambeyn jiray aguuga kolka la keeno nail yaroo xadhig lagu sidaa dee ka daba iman jiray waa la sadqayn jiray birta ii mari buu odhanaya ninkii ninkii ninka laga dilay waan ii sadqee waan kuu dhameeye geeli kale de u wala socday waan kuu dhameeye birta kolkuu mariyo xabad baa la ridi jiray qabgg lama qalanaynin dahaadkaa cuna iyo dawacad iyo waraabaha iyo neefkaa cuna lama qasho hegggg waa laga kala yaaci jiray hashaa unbaa meel lagu qashaayo de halshaa unbaa dadku kii dhexeeyaha ahaa iyo iyo kii la siiyey halka ku wada cunaa waa aguuga waa hashi u dambaysay tusaale ahaan dhaqan ahaan marka labada dhinac magtaysa siinayaan cid dhexeeya aa joogi jirtay soo maaha oo u kala eegi jirtay xoolaha la isa siinayo nacam aalaankanay tahay aalaankanay tahay oo dhexeeyuu wuxuu ahaa geela kolkii lasoo joojo ee la maraya laleeya intaa waa hablaayo intaasi waa hablaayo ma iga gashaa uu joogaa inankii qaadanaya oo iga dutani iga weeci ulbuu ku dhifta iga weeci ma qaadaya anigu ma qaadanayo dhexeeyahaa soo kaca hadday muquuno fiican tahay wax la qaato tahay muquuno fiican tahay qaado waryaa annagaa ku saaray baa laleeya dhexeeyaa ku siiyey halkaabaa lagu ururiyaa geela uu halkaabaa lagu ururiyaa geela uu naco mid walba kolka la eego mid walba kolka la eego halkaabaa lagu ururiyaa kolkaa halkaa lagu ururiyo yuu dhexeeyuu soo kacaa geelaa magta wixii galaya ee bilcaani loo reebayo ean muquuno xumayn iyagaa soo soocay dhexeeyo shalayba de ahayd anaa laii soocay anigu reer hebel baanahay tolkaa baanahay reer hebel baanahay geelii intaabaan ka soo soocay adaan kuugu daray qalbiil kalaa soo kaxaya jilib kale anigu reer hebel baanahay ninkaan wax ku leeahay reerkaanahay xeerkaan wax kugu iyaan ku leeahay intaabaan geeli aad reebtay ka soo soocay waan kuugu daray ma hadli kartid haddii dhaqan ahaan dhinacan galbeedku dadku markay magta kala qaadanayaan qabiilka dhagaroobay iyo ka laga dhagaroobay xeerbeegtida labada dhinac ka socda ee labada qabiil ka socda maqaar baa cagaagnaa maqaar bal taasoo kale noo tilmaanmarinayo geela marka la marinayo ninka dhagaraysani gomasid shaadhna ma hugwana maaroos baa timi soodiga xaragoona soodiga xaragoonay maaroos baa timi miyaanad dhagaroobi walaalkaa miyaanad dilin si dulliya u soo socdo kaba ma leh ul fiican ma leh ilaahay baa haye ee dhar fiican maha ma ma sito dhar fiican ma sito waan dhagaraysanahay walaalkay baan dilay kayrkii ka hadhaanahay tolkayoo aan walaalkay samir bool mood anna iigu maydh oo iga reeb taasuu hayaa saasuu leeyahy dhinaca aflagaadada oo kale waxaad tilmaantay in aan laysku geeraari jirin marka dhagar la sameeyo cidda ku geeraartana la ganaaxi jiray maxaa laga soo qaadi jiray arrimahaas oo kale waxaa laga soo qaadi jiray hadduu geeraaro geeraarku kuma habboona waa nin walaalkii dilay walaalkii dilay ya kuma habboona walaalkaabaad dishay oo diganaysaa holkaabaa xoola lagu saaraya xoolaha xeerkaa unka lagu saaraya shisheeyaad ay tahay ahla wasaal waxba lagaama qaaday waa waa jiraa soomaad garan geeraarku digashaa la ydhaaho wuxuu keenayaa dil dambe geeraarkani dil dambuu dee keenaya cadho dambuu bixi cadho dambuu kicinaya cadho dambe xoolaba ma qaadanayo ilaa uu wax dilo ou raggiisii u aaro xoola ma qaadanayay ka dhigan tahay fina waa fina kicin waa fina xoolaha laga bixinayaana waa fina tirid xoolaha lagu waa fina tirid haddii ninkii geerarayna waa fina kicin
haddii colaadda duunyo la kala dhacay ay ka bilaabanto oo aan dhagari dhicin maxaa la yeeli jiray waa la soo celin xoolihii baa la soo celi jiray xoolihii iyaa la soo celi jiray gu- waxaa gurmanaya dhexeeyaha uu qoladii qaadayba u tegayaa isoo iisoo wada dareeri buu leeyahy iisoo wada dareeri wixii aad soo qaaday soo wada dareeri wixii laga cunay xabad iyo laba laga ma- laga danabaystay laga gowracay laba iyo baa lagu magayaa burshi wax weyn oo wixii u qalma oo ka weyn oo yakana ku jiro yaa laga qaadaya aar ku raacdee dawladdu sideeduu dadku ahaa maantana aqligii wuu madhay ragga buuryadii unbaa ku taalle ragga wixii kale adeerooy kuma hedhin waa anaga waa anaga sheegayna mag lacag lagu bixiyo lama arki jiri mag lacag lagu bixiyo lama arki jiri dee waa la caadaystay iminka intan dawladahani iyo waxan baa la caadaystay ma jirin dhaqankeenii ma jirin kuma jirin dhaqankeenii kuma jirin in mag lagu bixiyo lacagi ma jiri jirin haa maba noqonaysaba dee maba noqonaysaba lacagta maxaa lagu bixin jiray maxaa lagu bixin jiray mawlaxada dakarka dakarka iyo naagaha la xumeeye iyo iyaa lagu bixin jiray haa iyaa lagu bixin jiray intaas waxaan kusoo gunaanadaynaa barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka oo aynu ku soo qaadanay maanta sidii soomaalidu u xallin jirtay colaadaha iyo xeerarka magta ay u bixin jirtay soomaalidu waxaana inoogu marti ahaa barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka jiif caaqil dukaale riiraash shirdoon oo ah cuqaasha gobolka awdal waxaana barnaamijka idinla socodsiinayay idiinla soo diyaariyay anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa saas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo inala socodsiinayey barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan halkaad naga dhegaysanaysaan waa idaacadda duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta haatana kusoo dhowaada dhinacii ciyaaraha waxaa inoo soo diyaariyey warbixintan nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha xalay waxaa dhacay kulamo xiise leh oo ka tirsan ciyaaraha isreebreebka koobka adduunka xulalka kubadda cagta ingiriiska iyo jarmalka ayaa usoo baxay ciyaaraha koobka adduunka ee ka dhici doona dalka ruushiya bartamaha sanadka soo socda ee labada kun sideed iyo tobanka jarmalka oo ah xulka hadda haysta horyaalnimada adduunka ayaa xalay saddex gool iyo gool ku garaacay kooxda qaranka ee waqooyiga irelan ciyaarta oo ka dhacday magaalada belfast ee caasimadda waqooyiga irelan ayaa jarmalka waxaa goolasha u kala dhaliyey ciyaaryahanada kale ah sebastian rudy sandro wegner iyo ciyaaryahanka kale ee lagu magacaabo kimij goolka calanka ee waqooyiga irelan ayaa waxaa u saxiixay ciyaaryahan jos meganis dhammaadkii ciyaarta jarmalka isaga ayaa hadda gruubka sii ku hogaaminaya toddobaiyolabaatan dhibcood waana uu xaqiijiyey inuu u soo baxay koobka adduunka waxaa kusoo xiga waqooyiga irelan oo aadi doona ciyaaraha kala sooca ee ay dheelaan kooxaha kaalimaha labaad ka soo galay sagaalka guruub ee loo kala qaybiyey xulalka yurub ee ciyaaraha isreebreebka waxaa sidoo kale iina xirtay booskeeda koobka kubadda cagta adduunka ee sannadka soo socda xulka qaranka ee england kadib markii ay xalay gool iyo eber uga badiyeen kooxda qaranka ee sloveniya ingiriiska oo aanan soo bandhigin ciyaar ay jeclaystaan taageerayaashooda ayaa waxaa dhammaadkii ciyaarta goolka guusha ku keenay ciyaaryahan harry kane oo weerarka kaga ciyaara xulka qaranka ee england wuxuu ahaa goolkiisii koob iyo tobnaad ee uu xulka england u dhaliyo laba-iyo labaatan kulan oo caalami ah oo uu saftay haddii aan yurub haddii ciyaarihii yurub ka dhacay aan intaasi kaga baxno dhinaca latin america ciyaaro xiise leh ayaa dhacay xulka argentina ayuu xaalka ku xun yahay kadib markii uu xulka beru xalay barbardhac eber iyo eber ah ku qabtay argentin ayaa u baahnayd guul si ay u xirato kaalinta shanaad hase yeeshee ciyaarta ugu dambeysa ayay wax walba uga xirnaan doonaan bolivia iyo brazil waxay ku kala baxeen barbardhac eber iyo eber ah venezuela iyo uruguay ayaa sidoo kale barbardhac eber iyo eber ah isku mari waayey jili waxay laba gool iyo gool dirtay kooxda qaranka ee ekwador halka baragway ay dhammaadkii ciyaarta laba gool oo darandoori ah oo ay keeneen ay ku garaaceen kooxda colombiya oo ay uga badiyaan laba gool iyo gool ilaa iyo iminka shanta koox ee ugu sarreysa ee dhinaca latiin america ayaa kale ah brazil oo mar hore xiritay oo u soo baxday iyada ciyaaraha kama dambaysta ah uruguay ayaa ku xigta oo leh siddeed iyo labaatan dhibcood kaalinta saddexaad waxaa ku wada jira xoolalka qaranka ee jili iyo colombiya balse dhinaca farqiga goolasha ayaa waxaa ku horeysa jili peru iyo argentina ayaa iyana wax ay wada leeyihiin min shan iyo labaatan dhibcood balse peru ayaa ku jirta booska shanaad argentina waxay ku jirtaa kaalinta lixaad dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
nuur xasan nuur bukhaari ayaynala socodsiinayay ciyaaraha halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a washington haatana bal qodobadii wararka ugu doorka roona aanu idiin dulmarno jamaal axmed cusmaan ayaa garabkayga fadhiyaan ka codsado mahsanid saara dowladda soomaaliya iyo dowladda suudaan ayaa heshiisyo ku kala seexineen magaalada khartuum ee waddanka suudaan oo uu booqasho ku tegay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya heshiisyadan ayaa ku saabsan amniga iskaashiga caalamiga ah waxbarashada beeraha fanka ciyaaraha socdaalka iyo duulista hawada diblomaasiyiinka kala howlgala wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayaa iyaguna tababaro ku qaadan doona waddanka suudaan sida lagu sheegay war qoraal oo kasoo baxay villa soomaaliya fulinta heshiiskani ayaa waxaa loo xilsaaray guddi isku dhaf ah oo ka kooban labada dowladood kuwaas oo yeelan doona kulamo joogto ah madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa lagu wadaa inuu buriyo heshiiska nukleerka iiraan isagoo dib ugu celin doona aqalka koongareeska si ay cunuqabateyn cusub usoo saaraan dalka iiraan sarkaal sare oo ka tirsan dowladda mareykanka ayaa sheegay in khudbad trump jeedin doono toddobaadka soo socda uu kaga dhawaaqi doono qorshihiisa ka dhanka heshiiska nukleerka iiraan go-aankan ayaa la sheegayaa inuusan gebi ahaanba burburin doonin heshiiskii labakunshanyotobanka balse taa beddelkeeda waxa uu muddo lixdan cisho gudaheeda dib ugu celin doono koongareeska si ay cunuqbateyn cusub usoo saaraan iiraan burinta heshiiskan ayaa sidoo kale albaab u furaya wadahadal cusub oo ku saabsan heshiiska nukleerka iiraan ha yeeshee madaxweynaha dalkaasi iiraan xasan ruuxaani ayaa sheegay inaysan wadahadal ka geli doonin arrinkaasi
aad baad umahadsantahay jamaalow haatana bal dhinacii heesaha ayaynu jaleeci doonaa waxaa inagu soo maqan heesta uu qaadayo fanaanka bashiir cali xuseen
ayaad huranka taatooda bacsalaamayguu tiri kamanamutaysa waxtiyaadu meel dayan waxaa dhaantamayadi filanmayn maryaney marna kama filaanayn inaad mayay leedahay warwaantaadi tiri iswanata filanmayn maryaney marna kama filaanayn inaad mayay leedahay warwaantaadi tiri iswanata haddaad mooda caashaqo maalma qura inuu yahay ficnihiisa maadara mowdhiyo cayaar baad moodaysaa diray haddaad mooda caashaqo maalma qura inuu yahay ficnihiisa maadara mowdhiyo cayaar baad moodaysaa diray intuusan iigu maaxanin cidaygu adkaysan mahadhadiisa igu badan mid kalaan la haystaa marna imaadan mudan intuusan iigu maaxanin cidaygu adkaysan mahadhadiisa igu badan mid kalaan la haystaa marna imaadan mudan nariidahaad afka malaabka yeeshood isukayiimacaysa murugaanihayniyo mushkiladibuu abuurtay isna muranka taagtood bacsalaamayigu tiri kamanamutaysa axdiyaadu meel dayan waxaa dhaantamayaabu isna muranka taagtood bacsalaamayigu tiri kamanamutaysa axdiyaadu meel dayan waxaa dhaantamayaabu filanmayn maryaney marna kama filaanayn inaad mayay leedahay heestaasi maryan ee fanaanka bashiir cali xuseen waxay gunaanadu ahayd idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta aniguaa jamaal axmed cismaan iyo sahre ciidla nuur ayaa idinla socodsiinayay tan iyo afarta galabta- galabta waxaan idkaga tegaynaa sidaas maqaldamo xiise leh nabadgelyo
axdiyaadu meel dayan waxaa dhaantamayaabu filanmayn maryaney marna kama filaanayn inaad mayay leedahay warmaantaad tiri iswanaqa filanmayn maryaney marna kama filaanayn inaad mayay leedahay warwaantaadi tiri iswanata haddaad mooda caashaqo maalma qura inuu